kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco raadiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo raga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa dhibaatooyinka haysta dadka gudaha ku barakacay iyo gacanta ay ka geysan karaan dhallinyarada waxaa ila falaqaynaya martina ku ah barnaamijka sumaye cabdikariin oo barata culumta maamulka iyo dhaqaalaha zakariye axmed oo ah samafale iyo niciime ismaaciil oo sidoo kale ah samafale caawisa dadka gudaha ku barakacay farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag toddobaadkan waxaa loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga dunida labaatanka juun oo ah maalin la xusuusto dadka ku qasbanaaday in ay ka cararaan guryahooda kuwaas oo qaarkood ka baxa dalka noqdana qaxooti halka kuwana ay gudaha ku barakacaan waxaa dadkaasi salkiciya masiibooyin dabiici ah iyo kuwo aadanuhu ay dhaliyeen sida duufaanta abaaraha fatahaadaha fuulkaanada qaraxda iyo xasaradaha gacanka hadalka ah hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r ayaa dadkaasi tiradooda ku qiyaasta laba iyo siddeetan dhibic afar milyan oo ruux marka laga soo tago kuwa qaxootiga ah ee dalka ka baxay waxaa jira kuwo gudaha ku barakacay oo la rumaysan yahay in tiradoodu tahay toddobiyo afartan milyan oo ruux laba dhibic lix milyan oo ka mid a dadkaasi waa soomaali ku barakacay gudaha dalka kuwaas oo badigood deegaansaday magaalooyinka waaweyn ee dalkeenna markii deegaanadoodii ay ka dhaceen fatahaado iyo abaaro sida qaramada midoobe ee daabacday ku dhowaad nus milyan ka mid ah dadka gudaha ku barakacay waxa ay ku nool yihiin xeryaha barakac ee ku yaala duleedka iyo gudaha caasimadda muqdisho iyagoo tiradoodu ay isi sii tarayso xildhibo xilliga ka dambeeya muujadii ugu xoogganayd ee ugu badnayd waxa ay soo gaareen caasimadda intii u dhexaysay sanadihii laba kun koob iyo toban ilaa laba kun labiyo toban markaas oo ay dalka ka dhacday abaar sababtay macluul halka koox kalena ay kasoo hayaameen deegaanadoodii soona gaareen caasimadda sanadihii laba kun lix iyo toban iyo laba kun toddobiyo toban dadkani waxay u badan yihiin xoolo dhaqato dadkani waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley deegaanadoodii kasoo barakacay markii ay saameyn taban ku yeesheen abaaraha iyo fatahaadaha webiyada ee dalka kusoo noqnoqday kuwaasi oo ay ku ceertoobeen barakacayaasha gudaha waxay caawinaad badanaa ka helaan hay-ado isugu jira kuwo caalami ah iyo kuwo dalka ka howlgala halka qaarkoodna ay yihiin muruqmaal si ay u daboolaan nolosha qoysaskooda haddaba dadkaasi dhibaatooyinka ay wajahayaan waa maxay yay tahay inay caawiyaan sidee tahay in loo caawiyo dhalintana doorka kaga bannaan muxuu yahay weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka kaswadaag oo ay ila gorfeynayaan martida kale ah sumaye cabdikariin zakariye axmed iyo nicimo ismaaciil soo dhaweyn kadib waxaan ku bilaabay maxay yihiin dhibaatooyinka ay xilligan wajahayaan dadka gudaha dalka ku barakacay naciimo ismaaciil ayaa ku horumaraysa
mushaakilaadka ay wajahayaan dadka barakacayaasha ah mushaakilaadkooda waa iska fara badan yihiin midda ugu weyn horta waxay tahay waa caafimaad daro labo hooy hooy ma haystaan habeenkii waxaa la saaxiib ah roobab ka da-aya iyo dhaxantii maalinkiina waxaa la saaxiib ah cadceedii caruurtoodaoo caafimaad daray haysata caruurtiioo waxbarasho la-aan haysata sidoo kaleeto waxaa kamid ah maamooyinkii oo uurka lahaa iyo maamooyinka oo nafaqa daro zaa-id haysata iyo hooygaasi mushaakilaad barakac lama soo koobi karo
markan zakariyaan siinaya soo dhawo zakariye marka xigtana bal mushkiladaha iyo dhibaatooyinka kuu muuqanaya oo aad dhihi karto maanta dadka gudaha ku barakacayo ay wajahayaan maxay yihiin dani firhudan horta waxay tahay kow caqabada horta koowaad oo sababaysa horta kow inay qaxootiga ay noqdaan horta waa dareemi karnaa anaga hadaan fiirino waa dalka hadaan fiirino dadkan waa dad hadday beera tabcan jireen oo beerale iskaagan xoolale ahaayeen marka sababta laada hadday abaare iyo dhaceen oo sheeg abaare iyo xoole la-aan iyo beeriyeensan waxay ku tabacdaan iyo caqabadaas marka waxay tahay horto ay ku sababtay in dadku qaxooti noqdaan tan labaad waxay tahay marka haddana haddana dhankaas iyo haddana markay soo qaxaan iyo waxyaabihii la kulan karaa meeshay ugu qaxaan ay ugu qaxooti ku noqdaan haddana ay tagaan magaalkii tagaan caqabada ku imaadana waxay tahay ku warta in hooy la-aan iqaayaan oo meel adana adiga adna kaaga horeyn aysan dhibaatay caqabadaas weyna meesha kaga imaaneyso dadka waxaa talaa ku sheegto haddana caqabada kale kusoo jirta waxay tahay inaysan dana cunno iyo ay helaynin quduurka ay helaynin sababtoo gacan binaad waxaad ka sugaysid dhibkeeday leedahay oo maalin baa waxaa laga yaabaa inaa labo labadoo mar inaa heedis isla qaanto isloo geeyo wixiina wax wax weyn maahan waa labo mar iyo waxay noqonayaan wax waxaas adii labo maalin ku eg taasna marka caqabadaas iyo horto qadaradaas iyo raafaadkaas ay kala kulmayaan sumaya markaan soo dhaweynayaa sumayo bal mushaakilaadka ee kuu muuqdo aada isleedahay maanta ay wajahayaan dadka gudaha dalka ku barakacay maxay yihiin midda ugu horeysa waxaa ah mushaakilaadka ay wajahi karaan dadka kusoo barakaca gudaha dalka isku tiirnaasho la-aan oo keeni karta marka hore dadka ayagoo meelo degan oo haddii ay beero falan lahaayeen haddii ay xoolo xanaaneysan lahaayeen oo hay-ada inay imaadaan kasoo wadaan ay keenaan meelo kaleeto ayada xitaa barakaca way keentaa oo kaamam iyo waxaas inay dejiyaan oo keliya ay siiyaan maalinkaas wax ku filan bes ay siiyaan oo subaxiis ay usoo galaan ilaa ay galabtii ay ku jiraan marka midaas hadhown markay baxda hay-adda waxay ku sababeysaa dhibaato badanaa soo wajahi doonto oo quudkooda meele keensan ay ka keensan ayana ku adkaaneyso sidoo kaleeto isku tirnaash la-aanna way ku abuureen markay ayaka keligood yihiin ee beerahooda abuurtaan sidoo kaleeto xoolahooda ee dhaqdaan isku tirnaasho in ayaga isku filan yihiin ay helaayaan marka midaas waxyaaba ugu weyna sababi kartaa waxa isku filnaasho la-aan oo isku tirnaasho la-aan ay sababe sidoo kaleeto inay degnaashaha heli waayaan meelay degnaayeen waxay uga soo barakaceen sida fatahaada roob oo kaleeto abaaro dagaal beeleedka oo kaleeto dhibaatooyin waxaas lamid ah ayay uga soo barakacayaan marka meesha cusub ay imaadaan inay la qabsadaan ayaa dhib ku noqoneyso oo degnaansho la-aan iyo xasiloon la-aan ayaa ku dhaceyso
sumayo markaas ay soo barakacaan dabcan deegaan ay yimaadaan deegaankaas ayay barakaca ku noqdaan marka deegaanadaasi ay barakaca ku yihiin mushaakilaadka ay ku wajahayaan dabcan markay soo barakacaan meel ay usoo barakacaya marka mushaakilaadka u waaweyn ee meeshaas usoo barakacaan ka qabsan kartaa waxaa kamid ah hooy la-aanta jabiya ku jireen meelay degnaayeen marka dhibaato dhacday awgeed meesha ay usoo barakaceen meeshaan u imaadeen waxaa laga yaabaa meeshan dadka ku nool sideeda jawigeeda wax dhan inay la qabsan waayaan ilmaha yaryarka oo aan u adkeysan karin hooyla-aanta waayeelka dhibaatooyin badanaa kasoo gaarayo haday ahaato nafaqa dari ah haday ahaato daryeel la-aan marka waxa usii dheer qabowga dhacaya mise raboobka markaas imaanaya marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ay kasoo waajihi karaan waa intaas
nimco mushaakilaadka aad soo wada sheegteen marka kuwa aad isleedahay waa ay ugu waawen yihiin oo ay xilligan wajahayaan dadka gudaha dalka ku barakacay maadaama samafalkooda aad ka shaqayso soo dhawow mushaakilka ugu weyn waxaa ka mid ah hooy la-aan oo iyadii aabihii hadday maalin ka baxaan dawarsii mise xamaali haddii aadaan waxay soo helaan iyaga iyo caruurtooda way ku qanacsan yihiin way ku faraxsan yihiin balse dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah hooy la-aan qofka maalinkii inuu xamaali aado habeenkii meel uu ku nasto inuu waayo midaasaa isleeyahay
zakariye maxaad adiga intaa ku daraysaa mushaakilaadka a isleedahay inta lasoo sheegay oo ay ugu waawen yihiin oo xilligan ay wajahayaan dadka gudaha ku barakacay waa kuwe
okay aad aad umasantaashto haddaan taas aniga aan ka hadlana ku daro horta caqabada ugu weyn mushaakilaadka ugu weyn ay kala kulmayaan horta kow hadda si horta hoy la-aanta way kamid taha taas iskabadaa hore lasoo sheegay waxaad ku daraysaa biyo la-aanta taasna waa caqabad kale mashaakil ugu soo waadana waqtiyada roobaadka haddii la gaaro oo mashaakil weynkasii haysanayo waqtiyadaas oo dad waaweyn ciya iyo ilmo caruurba ay dhibku qabaan qabowgaas iyo laantaas mashaakilkaasayna meel iyo daryeel wanaagsan ayna helaynin oo aysan awoodinna si ay isaga difaacaan ay u helaan jeerooyin iyo waxyaabo ayaga wax oo hay-ad iyo waxyaaaas lala wadaago mar wax yaroon oo kala gaarin waxtii sambal eh in laga yaabo in waxtii oona wada gaarsiinin taasay awgeedna aysan ayagana helin dareel buuxoosan dhankaas oo housing hoyaadka iyo ishaak meel ay uga hoydaan ogo amase uga gabadaan roobaadka iyo hawada iyo kuleelka jira xataay waqtiyadan iyo biil-aantaas dhibaatada alahaas aniga kusoo koob aan kusoo dari lahay
waa maasantaha zakriye markaan sumayaan soo dhaweynayaa sumay intaa la raaciyey maxaad ku dari lahayd mase jirtaa caqabad adiga ku muuqada oo isleedahay aleela caqabadan waa tan koobaad oo ay xilligan dadka gudaha ku barakacay ay wajahayaan
mushaakilaadka ugu waaweyn ay soo wajahi karaana waxa ah xilligan hadda in lagu jiro waqti roobaad sidaas darteed dadkii soo barakacay aanay haysanin hoy ama gobaad ay ka galaan roobka oo dhibaato badan u geysan kara roobkaas ilmaha yaryarka ayaga meel ay kaga hoydaan aan lahayn marka waxa ugu waaweyn waa meeshaas waa mahadsan tahay sumaya markaan niciimaan aadaya nicimay mushaakilaadkaas aad adigiyo tiimka kale oo dooda kaala qeybgalaya aada sheegteen ayay dadka wajahayaan welibana kuwan haba ugu darnaadaan hooyiga iyo biyahaba dadkaas yay tahay inay caawiyaan oo ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxaa mas-uuliyad ka saaran dhammaan ummadda soomaaliya in xaaladahoodii ee ka warqabto misena ee ka warqabaan madaxweynaha dalka soomaaliya ka sakow qof weliba oo muslim ah oo soomaalinimay ku jirto qof walaalkiisii dhibaateysan waa loo baahan yahay inuu wax alaal wuxuu dhaamo inuu ku garab istaago oo wax u qabto zakriyow dadka waxa ay wajahayaan dhibaatooyinka aan isla soo sheegnay marka iyay tahay in ay caawiyaan dadka oo ku caawiyaan weliba waxyaabaha ay u baahan yihiin taay weydiisa hortadaan ka hadlo aniga cidda laga rabo oo looga baahan yahay ee waajib ka saaran yahay horto meel maaha qof walba soomaaliya horta uu ka saaran yahay oo maantay oo awoodo khaasatan dowladii iyo mas-uuliyiintii dadkaas mas-uulka ahaay horta waajib kuwaas oo ka saaran yahay shacabka soomaaliyeedna ayagana inay walaalahooda gurmadaan oo dhibaatooyinka iyo iyo dhibi dheef ay la qaybsadaanna hilihooda la garab istaagan ayagana waa laga rabaa taasna waa iyo ganacsatada intaba haday isku jiraan marka cid kaloo maanta aan kusugeyn aniga ma jirto oo ana waxaan dhahnaa haddaan soomaalinahay Een, beesha caalamka beesha caalamka iyo hay-adii balaaya qof walba wax ku sugtaa iniyad ku hayaan taasna maahana anaga taasna anaga kasoo tagno oo dhexdayna iyo anaga wadankeena iyo shacabkeena anaga dhammaanteen soomaali ahaan inteenaga awoodo waajib naga saaran yahay
ee sumayaan soo dhaweynaya markaan sumaya soo dhawow dhankaaga bal haddii ay jiraan waxyaabo aad ee, raacin lahayd hadallada naciime iyo kri ay sheegeen iyay kula tahay dadkan in ay tahay inay caawiyaan si ugu yaraan ay uga samatabaxaan noloshan adag sida la sheegaba horta qof walbo soomaali ah waa waajib ka saaran qofka walaalkiisa ah inuu wuxuu ku ku caawin karo mise wuxuu u qaban karo oo u qabto Een, ma aha sida badanaa la aaminsan yahay in la dhaho dowlada la sugaa iyo waxaa sameeya in shacabka naftirkooda ay qayb weyn ay ka qaataan ay caawiyaan waa waajib saaran dowladda markii laga soo tago sidoo kaleetana een, waa looga baahan yahay dowladda iyo dhammaan siyaasiyiintaba inay caawiyaan ay u gurmadaan Een, sidoo kaleeta hal qof mise shaqsi een, waxa uu qabanayo iyo dad badan oo isku tagay iyo ururo in la sameeyo sida hadda soo badaneysaba sidaasaa loo- aa loogu samatabixin karaa ana gacan lagu siin karaa
sumayo intaan adiga kaa gudbin ee, sidee kula tahay Ee, dabcan waan sheegnay ciddaasay tahay iyo ee, dadkaasay tahay inay caawiyaan dadkan dhiban ayaa niri marka sidee kula tahay in loo caawin karo dadkan ma in hay-ada loo mariyaa sidee ee, haddaba dhacdaa ee, ma in ee, iyaga ee, gacantooda inta wax loo gelayo la yiraahdo wixii idinku daran samaystaa sidee loo caawin karaa ay kula tahay ani ahaan waxay ila tahay in ururo u qaas ah oo loo sameeyo oo ku shaqo leh in ayaka keliya ay caawiyaan oo loo loo loo hagaajiyo si ay uga samata bixiyaan dhibkaas ay ku jiraan oo ma dhahayo ayaka gacanta ha loo geliyo oo hala dhaho een maxaa la dhahayay waxa oo idinkugu daran qabsada in een, haddii ahaan lahayd hooyga haddii ahaan lahayd in shaqo abuur mise meelaha dhibaatada ugu badan ayaka ka heestaan in laga hagaajiyo oo aysan ayna qorin wax ayaga gacanta loo gelinayo laho hadda waxay oo idinku daran ku qabsadaa sidaas ay la tahay raadiyaha himilo f m megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan toddobaadkan kaga hadlayno dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka gudaha ku barakacay iyo gacanta ay ka geysan karaan dhallinyarada waxaana ila falaqaynayaa sumaye cabdikariin oo barata culumta maamulka iyo dhaqaalaha zakariye axmed oo ah samafale iyo nicmo ismaaciil oo sidoo kale ah samafale caawisa dadka gudaha ku barakacay waan isku soo laaban doonaa balse marka waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno barnaamijkeenna waa mahadsan tahay ee, anigoo usoo laaban doono zakariye marka naciimo ayaan aadaya ee, naciimoy ee, waad sheegto waxaad tiri dadkaas ayay tahay inay caawiyaan dadkan kale ee walaalahooda ay dhibaataysan marka sidee kula tahay bal in dadkaas loo caawin karo oo loo gaarsiin karo caawinaada ay xilligan u baahan yihiin waxaas dhihi karaa een, waxaa lagu caawin kara waxaa ka mid ah een, in qofkii qoysaskii mise een, in loo sameeya een, shaqo abuur Een, hadday ahaan lahayd een, isheegay waxa ku habboon ee ayaga markaas in la weydiiyaa waxa ku habboon ee markaasi ee ee familkoodii ugu kaaftoomi karaan een, inay hay-ad wax ka sugaan iyo inay gacan kale ee hoos yimaadaan een, sidoo kaleeta in een, goboladii kasoo barkaceen oo kaleeta in lagu celiyo een, beerahoodii dib dib u habeen loogu sameeyo een, sidaasaas dhihi karaa Ee, waa mahadsan tahay naciimo kriyo ma kula tahay ee, sida ugu dhow ee dadkan loo caawin karo in ay ee, tahay in shaqo abuur loo sameeyo si noloshooda ay u dabaraan sida ay qabta naciimo horto ta aniga waa haa waan dhihi karaa haddii la heli karo waa muhiimbo sababtoo ee maanta iyo dadkan wagtihi waxa dhan oo caqabada ku haysataa waxay tahaba meeshaas ay baahida iyo duruufta waxa u keenaysa waxay tahay maantay awood iisan isku yeelin shaqaysan haysanin iyo isku filnaanaanshihin la-aan waa meesha wax dhigay ee maalin maanta hadday shaqo abuur iyo shaqay heli lahayn iyo meel ay ku tiirsanaadaan duruuftaas maysan galeen halkaas ay maanta taagayihiin maysan joogeen marka anigi taas waan qabaa inuu haddii maanta shaqo abuur loo sameeyo caqabadaas ay ka xalin karto taas waa bida aniga maanta dhihi karo way ka saari kartaa ee adiga kuwatee zakriye ee doorka kaga aadan ee caawinta ee bulshada soomaaliyeed dhalinyarada aad ka mid tahay ee muxuu yahay dowr horta meesta anaa ka leenaha wuxuu yahay dowr muhiima ah sababtoo ee dhalinyaradeenna hadda anaga nahay dowrka qofka dadka laga rabo inay u damqadaan oon arrimahaas aan garab istaagno oo muhiim walaalaheena oo si walba inuu qaatoba inaa isbedel meeshaas aan ka keenaa dowr muhiim aa naga saaran oon maantay wixii dadka u damqan lahayo oo bilaabi lahayo waddo furma oo hormuud ku noqon lahay waa anaga marka dowrkaas dowr muhiim aa ku leenahay meeshaas sumaya markaad fiiriso ma kula tahay ee xalka ugu dhow ee dadkaas noloshooda lagu samata bixi karo inay tahay in shaqo abuur loo sameeyo si ay bal noloshooda u dabaraan iyagan ay isugu filnaadaan sida ay qabto naciima haa way ila tahay n sababtoo ah wax walba waxaa asaas u ah isku isku tirnaanshaha ama isku filnaanshaha oo kuma filno in la dhaho n waxbaa loo aruurinaa waxbaa loo sameynaa maya intaas kuma filno oo waxa ay markaas lagu quudinayo mise ayaga markaas keliya xaaladii ku jiraan ay uga baxayaan waxaa loo baahan yahay wax waarayo oo mar walba ay ka faa-iideysan karaan faa-iidadiisana ay noqon karto mid u waarto ee marar badan ay ka faa-iideystaan si ay noloshooda usii socoto waxaa isdhaha marka xalka ugu dhowa waxaa ah in dadkaas shaqo abuur loo sameeyo sidaasaa sida ugu wanaagsan ayakana wax badan ay uga faa-iideysan karaan ee faa-iido waartan ay u noqon kartaa oo ma noqoneysa xalka in waqtiga la joogo ama dhibaatada markaas haysato in wax laga siiyo ama gacan la siiyo bes oo looga bixiyo waxaa asaas ah ama waxaa muhiim ah in laga dhigo dad ayaga isku tiirsan ama isku filan oo shaqo abuurkooda iyo hadday beero ahaan leed hadday wax kale ahaan leed ganacsiyo yaryar hadduu ahaan lahay wax walba wax inay noqdaan dad nafsadooda ku tiirsan ee waa mahadsantahay sumayo markaan niciiman ku laabanaya nicimoy siyaabahaas ayaa ee dadka gudaha ku barakacay ee mushkiladaha wajahaya loo caawin karaa saad soo sheegteenna qof waliba ee mas-uuliyad ayaa kaga aadan marka dhalinyarada iyaga doorka kaga banaan caawinaad dadkaas gudaha ku barakacay muxuu yahay dhalinyarada doorkay ku leeyihiin waxaa kamid ah aan hadda shaqsiyan waxaa ahay qof dhalinyaro ahay ku dhawaad ku guda jira saddex sano in aan caawiyo dadka danyarta ah dowladna wax ima siiso hay-adna wax kama qaato waxaa ku caawiyaa aqoonteyda sidoo kaleete tiim dhalinyaraan ahay in halka doolar ee basraaca jaamacadeeni in aan nus ka bixino nuskaasi aan isku ururino dadka danyarta aan wax ugu qabano sidoo kaleete iskuulaa noo furan oo shaqsi gacmaheenaa ku furnay iskuulkaasina waxaa ku saacidnaa caruurta yaryarka ilaa shan iyo toban jirka in aan ku barno ay sheegay maadooyinka qeybahiisa kala duwan dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare doorka ku leenahay horta qofka markuu dhalinyar yahay oo qof waxbarta yahay xaqiiqatan waxaa jirta in aadan fiirin lacag aqoontaada heerkay gaarisiisan tahay in aad ku caawiso dadka kaaliita mise dadka danyarta ah hadday ahaan lahayd aqoon waa u taaganahay mar weliba anagoo iskeen isku xilqaanay sidoo kaleetana samata bixinta dadka danyarta qof weliba oo dhalinyaro ah oo aqooyaan ah dadkiisii iyo dalkiisii iyo duruufaha jira awgeed wax ku bartay mas-uuliyad way ka saaran tahay in wax alaalo wuxuu dhaamo aqoon iyo hadday ahaan lahayd in uu ku saacido fikirkiisa saliimka ah iyo aqligiisa iyo aqoontiisa in uu ku saaciido walaalihiisa danyarta ah sumayay qof walba mas-uuliyad ayaa ka saaran in dadkaasi barakacayaasha ah uu caawiyo haddii uu awoodo si gaara dhalinyarada waa xooga ee maanta bulshada soomaaliyeed ay ku tashanayso waana in ka badan kalabar tirada ay bulshadeenu yihiin marka iyaga doorka kaga banaan caawinta dadkaas gudaha ku barakacay muxuu yahay haa haa dabcan sidaa sheegtabo dhalinyarada waa xooga bulshada bulsho walbana waxaa asaas u ah ay ku taagan tahay dhalinyaradeeda waaye marka hadda waxaa isleeyahay dhalinyarada doorka ugu weyn ee ka qaadan karaan mise kaalinta sida loo caawiyo waxaa ugu muhiimsan qayridhaan inay ogeysiyaan dhibaatada haysato dadka kale inay ku caawiyaan ayaga naftirkooda waxa ay qaban karaan sidoo kaleeto midda ugu muhiimsana waxaa ah in xaqiiqda jirta hadda wayba fududaato oo social media jiro oo technologya jiro in dhibaatada dadkaas haysato dad badan oo waxaa jira mutadawiciin ah mise rabaan inay ka qayb qaataan samata bixinta dadkaas dhiban laakiinse aanan ogeyn xaq aan ogeyn ma dhihi karno wuu ogyahay qof walbo dhibaatooyinka jiro balse aanan ku baraarugsanayn inay ku baraarujiyaan inay mar walba u sheegaan inay xasuusiyaan in xaaladda siday u jirta ay tusaan si ay u gacan qabtaan dabcan sidaas isdhaha kaalinta ugu weyn ee ka qaadan karaan dhalinyarada
markaan su-aashan si guud ayaan idiin soo dhexdhigaya ma idinla tahay in ay tahay ugu yaraan qofka dhalinyarada ah ama kooxda dhalinyarada ah xitaa haddii aysan awoodin in dhinac maaliyadeed ay ka taageeraan inay tahay in ugu yaraan ay ku taageeraan cilmigooda tusaale dhalinyarada baratay caafimaadka ay dadkaas caafimaadkooda ku taageeraan oo weliba baahida ugu badan oo ay xiliyadan oo kale qabaan ay tahay xanuunada inta badan ka dhashaa biyaha meelaha fariista marka ma idinla tahay inay tahay ugu yaraan un inay xitaa ku caawiyaan cilmiga ay jaamacadaha ka dhigtaan amaba ay ka barteen waxaan ku bilaabayaa weydiintan naciima
aadaa u mahadsan tahay cilmigaa baranay waa ku taageeri karnaa caruurta danyartaa mise dhalinyarada kale saaxiibadeena ah kuwa caruurta danyarta waxaa ugu taageeri karnaa in ay iska ilaaliyaan wasaqda sida qashimaha meelaha lagu soo qabo oo kaleete inay caruurtii faraha la galaan sidaasi kusoo qaadaan cuduro qaar oo kamid ah isheegay cudurkan oo ilmaha yaryarka markay wasaqda galaan bahalka yare ee gacmaha ka galaayo oo kaleete shubanbiyoodoo kaleete inuu dilaaco sidoo kaleete birarka qaar oo caafimaadka meelaha qaar lagu soo qabo sakiimada iyo maqasyadoo kaleete inay iska ilaaliyaan dhibaatooyinka ay leeyihiin in loo sheega taas waa ugu waa ugu caabi karnaa dhanka nadaafada in aan ka barno mise dhibaatooyinka ay leeyihiin nadaafad darada sidoo kaleete dhalinyarada kale oo asxaabteena ah aan nasiibka u helin in ay waxbartaan waxaa mar weliba ka dhaadhici karnaa mise u sheegi karnaa in ay waxbarashada muhiimaday leedahay in aan mar weliba u sheegna iyo qofka waxbarte iyo qof aan waxbaranin farqiga u dhexeeya midaas waa ugu caabi karnaa sumaya haddaan kuu nimaadno intaa ay saaxiibada kusoo dareen maxaad ku biirinaysaa ha dabcan dhalinyarada kaalinta ugu weyn ay ka qaadan karana waa midaas ah oo hadda dhalinyaro lagama sugaayo inay si maaliyadeed u taageeraan si weyn ah oo waawaayaga ah dhalin hadda soo baxeysa oo waxbarasho iyo ku jiraan safarka waxbarashada marka laakiin waxay ku kaalmeyn karaan sidaa sheegaybo in dhibaatada haysata ay gaarsiiyaan dadka wax ku caawin kara ay ku baraarujiyaan sidoo kaleeto ayagana waxay barteen cilmigooda hadday ahaan lahayd kuwa agricultureka oo barto in dhanka beeraha ay ka kaalmeeyaan kuwa medicinka barta sidoo kale dhanka caafimaadkooda ay ka taageeraan marka cilmiga xataa inay ku taageeraan maadaama la dhihi karin hadda si maaliyadeed ay u maalgelin karaan mise ay u taageeri karaan dhalinyarada maadaama ay kaba eyihiin dhalin hadda soo baxeyso si caawinaanta ay u baahan yihiin dadkaas barakacayaasha ah ee u helaan dhalinyaradana door firfircoon ay kaga qaataan bal kelimadiina ee u dambeysa zakariye ayaan ku horumaraya okay horta taas haddaan ugu dambeys aan kusoo cabiro aniga ahanteyda fikirkeyga horta waxaan dhihi lahay haddii maantay dhalinyaradeen hadii dadkeen waxay u dhexeeyaan maadaama aniga aan dhalinyaro aan u taaganaha bulshadeena u taaganahay in aan shaqeyno maanta waa anaga wax doorka naga raba waxuu yahay inaan u dhexeyno bal dadkii oo maalka in lagasoo ku baraarujino oon ku dhiirigelino oon ku abaabulno in walaalahan oo masaakiinta kale lacaawiyo kale aan kasoo aruurin ahaanteena aan isku xil qaano oo si fansar ugu shaqeyno sida haddaba aan ururada qaar ay badan u joogaan aan kamidnahay ay u shaqeeyaan taasay tahayna doorkaas anagana fircoonantii anaga meeshaan ku qaa aan kusoo bandhigno activitygeena iyo anaga iyo wadashaqeynta ayadoo dhexeyso taasaa fircoonida horta anaga ku qaadi karno ayagana aan ugu adeegi karno taas waaye maadaama ayagasa waxaa laga yaabaa inaan maantii ay ayaga dhibaato badan ay ku qabaan dhankaas iyo si ay ku heli lahaayeen waxyaabo si walba haatee agab oo ayaga quseeyo baahiyahooda gaarka ah taasna anaga inaan ka caawin karno kala shaqeyno oo una dhexeyno oo u adeegno oon la socono wixii dhiba oo tabanaya meesha anagana aan ummadda aan ogeysiino dareensiino sumaya soo dhawow dhankaaga si dhalinyaradu kaalin fiican kaga qaataan taageerida dadkas barakacyaasha ah iyo si guud bulshada soomaaliyeed kelimadaada ugu dambeysa ee aad ku dhaafayso maxay tahay ani ahaan waxaa dhihi lahay in dhalinyarada ay usoo jeestaan ee zaa-id ugu sii baraarugaan in dadkan dhiban ay gacan qabtaan sababtoo ah dhalinyarada waa asaaska bulshada bulsho walba waxaa wax ka dhigi kara dhalinyaradooda dadkaas dhibaateysanna maanta ama dhibka heysto waxay u baahan yihiin dhalinyaro oo ku wacyigelisan ama fahansan dhibaatada heysato oona usoo jeeda inay wax kala qabtaan sidoo kaleeto in xaaladooda ay la socdaan ay u gudbiyaan dadka ay isdhihi karaan mutadawiciinta waxbay ku tari karaan inay marwalba ku baraarujiyaan ay u gudbiyaan mar walba xaaladooda ay la socdaan sidoo kaleeto hadda technolojiya jirto social media jiro in waxyaabo badanna meeshaas ay kaga kaalmeeyaan ay usoo jeestaan iyakoo wax baranayo ayakoo safarkooda waxbarasho ku jira ayakoo noloshooda bilaabanaya in ay haddana qeyb ka dhigtaan nolol maalmoodkooda in ay dadkaas dhibaateysan ee fiiriyaan ay gacan qabtaan intaasaa kusoo koobi lahay
bal adna soo dhawow bal kelimadaada ugu dambeysa ee aada jeclaan lahayd in aada dhagaha dhageystayaasha aada ku dhaafto si dhalinyarada ay u qaataan doorkooda kaga aadan caawinta dadkaas ee tabaaleysan ee gudaha dalka barakaca ku ah iyo xitaa dadka kale ee aan dhalinyarada ahayn ama hantida haysta amaba ilaahay uu ku manaystay cilmi ay ugu yaraan ugu deeqi karaan oo ay wax ugu qaban karaan dhalinyarada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaa baaqa ugu diraa horta in alaka cabsi a ku dadaalo sidoo kaleete qof weliba oo dhalinyaro ah oo daruufahan jira wax kusoo bartay in uusan marnaba uu ka caajisin uusan isdhihin waxbaa soo baratay wadanka shaqa ma jirto maanta maalina ahayn qof weliba waxaa imaan doontaa maxaa taqaanaa maxaa taqaana inta ka imaaneyso yaan la caajisin yaan tashwiish kalena lagu furin dalkeenu iyo dadkeenu anagoo inoo baahan yahay abaanaa wuxuu hore u dhahay rag iyo dumar iskaashaday cir jiriray way toli karaan taake labadii aan gacmaha isqabsano rag iyo dumar dadkeenu anagoo inoo baahan yahay qof weliba si isxilqaan ah qofka walaalkaa waxaa dhaanto cilmi hadday ahaan laheyd iyo hadday aqli iyo khibradba aa u garab istaagto wax alaal waxaa u qaban karto insha allahu maanta maalina ahayn waa ka bixi doonaa shaqo la-aantan qof weliba yuusan ka caajisin waxbarashadiisii horaha usii wato dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa u hambalyanaa dacadka iigu qisiyo dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen zakariye axmed oo ah samafale caawiya dadka gudaha ku barakacay sumaye cabdikariin oo barata culuumta maamulka iyo dhaqaalaha iyo nicimo ismaaciil oo ah samafale caawisa dadka barakacayaasha ah ee ku nool caasimadda muqdisho dhammaantood waan kaga mahadcelinayaa wakhtigooda ay inoo hureen waxaa barnaamij ka farsameynayay ibraahim cali anigoo sacdiya nuur ahna waan idiin tebinaya intaan dib ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo digaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay miyaydan dareemayn